muxaradiina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
kulanti wacan saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadi haysnaayo oo toddobaad walbaad maqashaan anigoo xaliimo cali ibraahiim ayaa idinla socodsiinaya farsamada waa zaki mar kale kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadi haysnaayo
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku isku soo noqod wanaagsanna kheyrtana dhegeysanaysaay toddobaadkan barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa ardayda jaamacadda zamzam oo tababar ku qaadaneysa isbitaal goboleedka magaalada jowhar qaar kamid ah ardayda ayaa barnaamijka marti ku ah iyo sidoo kale maamul ku-xigeenka jaamacadda zamzam dhanka caafimaadka ayaa sidoo kale barnaamijkan ku wareysanay ugu horeyn waxaan siinayaa qaar kamid ah ardayda wax ka dhigata jaamacadda zamzam culumta caafimaadka kuwaasi oo tababar ku qaadanaya isbitaalka goboleedka magaalada jowhar waxayna nooga warbixinayaan sida uu yahay tababarka iyo waxyaalaha ay ka faa-iideen in muddadii ay ku sugnaayeen halkaasi bismillah marka ugu horeysa waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka caafimaadka warbaahinta isnaay adigoo magacaaga noogu bilaabay waa dhawahay horta asalaamu calaykum waraxmatullah magacayga waa ismahaan cabdulaahi kow
aada maadsan tahay ismahaan waxaad kamid tahay ardayda ee tababarka ku qaadaneysa isbitaal goboleedka magaalada jowhar
wallaahi tababarka aan halkan ku qaadanayo horto meeshaan waxaan joognaa muddo ku saabsan yani shan bilood bisha ee shanaad haddeenoo socotaa marka tababar aada iyo aada u wanaagsan oo anagana muhiimno ah waaye oona anfacayo maasha allah adi meel badanaa soo marnay sida yani ugu horeyn waxaan ka bilaawnay umlisada yani maternaalka wallaahi maasha allah adi wax badan waa ka faa-idnay meel badan waa tagnaa waa ka faa-idnay emergencygo kaleente xaalad deg dega iska imaan karto wax walbaa iska imaan karto marka dhakhtarkan wuxuu yani waa lagu baahanaa garabkaaga yani inaa garab istaagto aa maanta caawiso waa loo baahan yahay si fiican sidoo kaleente ada xarumo badan ay meesha leedahay laabka oo kaleente farmacologiga oo bidig waa iska badan taha marka adigana waxaa lagaa baahan yahay inaa meel walba tagto aad ka faa-iideysato waxqabadkaada ku muujiso iyo dadaalkaaga waan gartay nooca ugu badan ee tababarka aad ku qaadatay intaa qaadanaysay meesha ugu badan ee waxaa ka faa-iidiyo xaggee wallaahi meesha meesha ugu badan aa wax ka faa-iideey waxaa ugu horeyn waxaa kooka ah delivery roomka qolkaas yani wax badan ka faa-iiday maasha allah sidoo kale emergencyga yani wax badanaa ka faa-iidina ah ka barana maanta maasha allah haddaa wax badan su-aalo badan nagala weydiiyo soo bandhigi karnaa wax aan ka faa-iidnay waxqabadka wax walba meesha yani yaalo waan gartay qaabka a ugu faa-iideen bal ka baran maadaama aad sheegtay inaad shan bilood halkan tababar ku qaadanayseen qeybaha aada soo martay haddii ay ugu horeyso kale qeybta dhalmada oo kale bal ka baran qaabka aada ula macaamishaan dadka hooyooyinka dhalayo kale ubadka
wallaahi si wanaagsanaa ula macaamilnaa oo yani maanta aday maanta qof yani waxaa ku imaan karta oo yani xaalad xun iskaga jiro marka adigana waxaa laga rabaa hadaa yani nersina aad tahay inaa qof naxariis leh aad tahay oo yani bili-aadamnimo ku jirto aa qofka soo dhaweysid aa keerka u fidisid yani sidee lagu haya waxaa warbixintiisa yani inaa ogaatid oo yani waa ka qaadid warbixintiisa aa ogaatid aa keer badan u sameyso
waa gartay ma jiraan xaalada aad kala kulantay intaa tababarkan ku jirtay maadaama qof walba oo tababar qaadanaya ama arday ah uu caqabad la kulmo
waa jiraan caqabad badan aa kala kulanay yacni wax badana kugu adkaanayo markii ay xaalad emergency oo kale ay timaado yani sida yani ilan waad ka fahmi kartaa qofka markuu ku wax ku cusub yahay ee, adi macnaha ee, ugu horeyn ee, yani waxaa kamid ah hooyo dhiigbixiiso kaleenta ee, ee, ibida ee, yani ka bixi wayso ee, meesha yani daqiiqooyin oo kaleente waa ku xirmi kartaa adi waxaa khatar ah qofkaas inuu dhiig baxo oo dhiig bax yani oo u dhinto laakiin adiga waxaa lagaa baahan yahay dadaal inaad dadaasho aa yani qofkan sidii naftiisa aa ku badbaadi laheyd oo kaleente ugu horeyn inaa yani u sameyso dhiig joojin aa oxytocin oo kaleente aa u baxeyso sidii ku badbaadi laheyd nafadaas waan gartay een, markaan kasoo gudubno qaybta umulisada bal ka waran qaybta emerjensiga ee gurmadka degdega ah oo badanaa ah kan ugu horeeyo ee bukaanada degdeg ee lagu daabeeyo kaas marka aad joogtay sectionkaas bal ka waran xaaladaha yacni emergency-ga ah oo khatarta ah ka dhaco mar walba een, mar walba waxaan aragnaa dhibaato badan yacni dad yacni is soo diloo kale ama lasoo maqriyo kaleente ama qof xabad lagu dhufto kaleente waxaa loo baahan yahay qofkaas inaa yacni wax sii karto ee, keer u fidi karto ay yacni aa badbaadi karto meeshii maxaa waxay u baahan tahay inaa dhaydo inaa tosho inaa yacni habayso qofkaas wuu dhiig bixi karaa maanta dhiig bix uu dhimi karaa marka adigaa lagaa rabaa maahano inaa ku dadaasho qofka waxaa loo baahan yahay gargaarka u fidinaysa fast aid si deg deg ah inaa u sameyso ee, dhiig joojin inaa yacni cirbad dhiig joojin aan ku durto een, ee, sidoo kaleente dhiig joojin aan ku maadaama ada aa tahay caawiye yacni yacni inaa usab inaa oo dhiiga barasharka aad ka cabirtid oo dhiiggiisa heerka oo maraayo aad ogaatid dhiiga ma marka qaar waa kici karaa marna hoos waa u dhici karaa marka yacni meesha laga raba heerka laga raba inaa ogaato qofkaas waa loo baahan yahay adi intaas haddaa sameysto waxaa laga rabaa yacni xaalad kaleenta inaa dhakhtarka usii gudbiso
iwa gartay aada mahadsan tahay bal ka waran heerka jaamacadda aad ka marayso
wallaahi maasha allah Een, jaamacadda heer wanaagsan aan ka marayaa oo aada iyo aad maanta aada iyo aad aan ugu faraxsanahay ileen jaamacadda yacni heer wanaagsan oo waxaa ku jira heer gabagabo oo dhammaad ah semester yacni haddana waxaa gal rabaa semester ee, seven marka waxaa rajeynayaa inaa jaamacadda si degdeg yacni inuu soo idlaato Ee, waan gartay markay ku dhammaato een, baraatikadan aada barato een, umuleysadoo kale ama gargaarka degdega bulshada loofi maadaama shaqadaada ay tahay een, nersin caawiye een, a- caawiso umuleysada maxaa ka rajeynaysaa inaad noqoto wallaahi maanta haddaa yacni aan nersina ahay aan caawiye aan booskaas aan ahay waxaan rajeynayaa inaan noqdo dhaktarad buuxda oo mulase ah inaan noqdo aan maanta yacni ummadayda aan ugu qaban karo wax walba oo dadaal aan ugu sameyn karo waan ogaa maanta ee, wax badana yacni dhibaatooyin fara badana aad ka jiri karto yacni oo loo baahan yahay inaa yacni walaalaha aa ku caawisid
Ee, bismillah marka hore kusoo dhawoow idaacadda isnaay adigoo magacaaga nooga bilaaba waan ku dhowahay magacayga waa xaliim sacadiya
Ee, xaliin sacdiye waxaad nooga warbixisaa maadaama aad tahay een, arday ee baraati ku joogta isbitaal goboleedka ee magaalada jowhar tababarka aad halkan ku qaadanaysay bal nooga waran
runtii si wanaagsan buu nagu socdaa tababarkani Een, een, tababarkani si wanaagsan baa u qaadanaynaa bishii shanaadaan noo socto maasha allah markii nalkiin aadan isku midmin yihiin
Een, waa gartay nooca tababarka aad qaadanaysid bal ka waran muxuu yahay
horto meeshaa marka lagu keeno goobo kala duwanaa lagu geenayaa marka hadda qeybta oo waxaan ku jiraa een, tilifiriga maasha allahna waxyaabo badana ka faa'iidnay
Een, waa gartay een, xilliga aad bilowdeen ma ka warbixi kartaa iyo xilliga hadda aad maraysaan
aada iyo aad maana isku midna ma aha waa iska dareemi kartaa kow markaa meesha aad ku tahay waxaa tahay zero laakiin hadda alxamdulilaah een, waxyaabo badan oonan aqoon jirin baan ka baranay xag xag aqoon iyo xag gacan qabadba ha ahaatee waan ka qaban karnaa Ee, waan gartay bal ka baran farqiga u dhexeeyo markaad gacanta wax ka qabanayso iyo mis- markaad waxa een, theory ahaan aad u haysato farqiga u dhexeeyo runtii farqi weynaa u dhexeeyo isku midna ma aha waxayna sh- een, wanaagsana markaa gacan ka qabanaysid waxa mana iloobaysid waa ku dhex jirtaa soo maha laakiin cashir aan haddee tahay xawaaye way adag tahay gacantay ku wanaagsan tahay
Een, waa gartay een, qaababka aada waxaad sheegtay qaybta umulisada inay ku qoran tahay aa ka shaqaysada joogtid bal ka baran qaybta umulisada mala qabsatay oo hadda malis dhihi karaa gacantaada waxaa ku qaban kartaa hooyo waa ka dhalan kartaa si fiican waa ka dhali karaa kalsooni buuxdaan ku qabaa sababtoo ah meesha in muddo baa joogaa marka haddoo kale haddii la keeno arin ama islaan oo foolinayso kale keligeey waa ku filnaan karaa iyo hal qof oo caawin ah marka intaas waca
waan gartay xaalad waxaa jirta oo deg deg ah hooyo foolinaysoo kale oo emergency ah hooyadaasoo kale haddaysan umulisa jones mala macaamili kartaa si fiican waa la macaamili karaa sababtoo ah nidaamyadii iyo wixii lu qabaaya oo dhan waa ka warhayaa sidii laisku diyaarinayay sidoo kale inta qofka sida loo keerkaree lahaa cunugeedoo kale sida loo duusoobi sida loo keerkaree lahaa oo kale intaba waa ku filnaan karanaa insha allah
waa gartay qaybta umulisada baa ku egtahay mise qaybo kale aad isbitaalka kasoo martaa jira qaybo kaleo kala duwan waa soo maray oo laisku babedelaya sida qaybta emergensiga oo kale sidoo qaybta kale farmashiga oo kale marka qaybo badan oo leeyahay isbitaalkan waan gartay qaybta emergensiga oo kale maadaama aad soo martay bal ka baran qaybtaasi maadaama gurmadka ugu weyn ee halkaasi laga fidiyo dadka emergensiga dhaawacyada kusoo dhaa halkaas la keeno bal ka baran see ol macaamisha runtii harto qaybtaas ma sahlan ayadana waxaa waaye waxaa ula tacaalaysaa kow harto ahmiyadkood waa inaa naftaada siisid ood ka taxatirtaa ood xirtaa facemas ka shirtaa kalofis kadib qofkaa keer garaysaa hadduu dhaawiciisa tiran yahay iyo hadduu sahlan yahay labaduba aad u samaysid dhiig joojin sidoo kale talmo u samaysid talmadu gudaha iyo mid banaankaa jirto kadibna waka oo lasii caabiyo faleembooyin waxay u baada lagu sii turo
waan gartay haddii aad tababarkaani uu ku dhamaado maxaa rajeynaysaa
waxaan rajeynayaa inaa yacnii aan isku filnaan karo oo keliga intaa meel furto oo kale maalan ama aniga dad kale aa sii bari karo sida ani hadda leesoo garab qabto oo kale insha allah
waan gartay rajada aqoontaada aa ka leedahay balka waran xami weynaa ka leeyahay aqoonteeda waxaan sii jeclaan lahaa inaa sidaana leesoo gudbiyo oo kale aan usii gudbiyo
waa gartay qaybta umulisadoo kale
umulisadana sidaasoo kale inaan gabdho aan sida ani leesoo gara qabto kale aan u caabiyo gabdhaha sideedoo kale ku dhiirigeli lahaa waan gartay heerarka jaamacadda aad ka marisa balka waran alxamdulilah hadda jaamacadda gabagabay noo sii joogtaa hal sanaa noogu dhiman marka aaday kan waa laisku wadaaba
ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa gabdhaha xirfadda umulisinimada baranay
gabdhaha waxaan ku dhiirigelin lahaa inay usoo dhowr adeegaan ku dadaalaan hamigooda ka mardhaliyaan maxaa dhihi jiray kadibna arintu way sahlan tahay marka usoo dhowr adeegaan sawirkana badiyaan waan gartay gabdhaha kale aan xirfadda sii baranin maxaad leedahay ayagan waxaan dhihi lahay weli fursado baa haysatiin kasoo kaca guryaha nafsadaada dhiirigelin u sameey kuna dadaal iskana dhaadhici waxayna qaban kartid sidoo kale gabdhaha oo hadeer kasoo baxayaan dugsiyada sare waxaan ku dhiirigelin lahaa inay bartaan umulisnimada maadaama aan abaahi weyn ugu qabno sidoo kaleente fursadaheedana ay banaan yihiin dhanka kale doctor shaafiic waa maamul ku-xigeenka jaamacadda zamzam dhanka caafimaadka wuxuuna nooga warbixiyey jaamacadda zamzam waxyaalaha ay bulshada usoo kordhisay ee dhanka caafimaadka iyo dhanka beeraha wuxuuna nooga waramayaa waxyaalaha ay doonayaan in ay ku horumariyaan bismillahi raxmaan raxiim marka hore kusoo dhawow barnaamijka caafimaadka raadi haysnaayo oon toddobaadkan kaga hadleyno ardayda baraatikada joogta jaamacadda zamzam wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa ku dhawahay barnaamijka iga qaadays maxaa layirahdaa idaacadda isnaay aada umahadsan tahay
aada masan tahay waxaad nooga warbixisaa kuliyadaha caafimaadka ay bixiso jaamacadaha jaamacadda zamzam
jaamacadda zamzam maxaa layirahdaa faraceeda jowhar yani waxay bixisaa markii laga hadlayo caafimaadka sida guud waxaa laisku dhahaa yani health science health science markii la dhahayna waxaa waaye waxyaaba badana hoos imaanayo laakiin yani qeybaha ka bixin waxaa ka mid ah yacni public health oo loo yaqaano maxaa la yirahdaa caafimaadka bulshada sidoo kale waxaa bixinaa e, kuliyadda waxaa la nersin general nersin sidoo kale waxaa bixinaa kuliyadda iyadan la yirahdo midwaveriga oo kalkaalisnimadii iyo umulisnimadii ay kala noqonayaan markaas sidoo kale waxaa bixinaa maxaa la yirahdaa medical laboratory oo ah shaybaarkii Een, marka laga hadlaya marka health scienceska waxaa ka bixinaa markaas afartaas qeybooda ka bixina jaamacadda oo farceeda juar hadda waxaa jirto farac axmar oo kale waxyaaba lagu soo siyaadiyey laakiin stiil weli anaga maanan keenin waxaan rajaynaynaa marka inaa keenno sanadaha soo socda insha allah
ma gartay sidee ugu qayb qaadataan horumarinta baahiya caafimaad ee ka jira ee magaalada jowhar ee ardayda qabaan
Een, maadaama anaga aan- aan joogno maxaa la yidhahdaa een, gobol yacni baahiya caafimaadka aaday u fara badan yihiin yacni intii anaga karaankeenna ah waxaa isku daynaa yacni haludhigeena jaamacadda waxaawaa mar kasta yacni inaa ardayda qaybta baraatikada inaa ka xaqibtirno waa so more practice waxaa waaye wuxuu keenaa success oo ardayda u horjeedi karaa biri ka maalinna markay magaalka usoo baxaan oo kale yacni waxaan ku qabnaa kalsooni ah inay ardaydaas eh, yacni dadkii ay wax u qabanayaan si fiican inay wax ugu qabtaan Een, baahiya caafimaadka way badan tahay laakiin intii anaga karaankeena jaamacadda ay sameyn karto yacni waxaa sameynaa oo kale is- markay jaamacadda dhiganayaan galaaska ay qaadanayaan oo kale inaan baraatika jaamacadda dhexdeeda ku siino yacni waxaa leenahay labs oo noo diyaarsan ardayda baraatika ku sameeyaan Een, markii semesterada ay sii gudbaan semester four oo kale meelaas markay gaaraanne waxaan sameynaa yacni inaa isbitaalada gobolka ku yaal oo kale inaan u dirno ee, si ay yacni aqoontoodii aqoon korris ay u sameeyaan Ee, sidoo kale hadda mashruuc waxaa jira aan inaan soo hirgelin aan rabno asin sanadka dambe ardayda qaar inaa yacni labada bil fasax ay qaadanayaan oo kale ama saddexda bil intay noqotaba aan u dirno yacni muqdisho isbitaalada muqdisho oo kale baraatika ay kusoo qaataan yacni si inta waxay ka helayaan wax ka badan si ay ugu helaan waqtigooda oo fasaxana yacni oo u noqdo yacni waqti ay damaashaad ay kusoo qaataan iyo jebigiisa ugu bedelma meesha ay ku ju- ay ku noolaayeen macnaha een, gobolka markii loo fiiriyo kale xoogaa xadaari ahan xaggaa naga horumarsan marka inay horumarkaasna soo arkaan ardayda ay noqdaan marka iyo arday u dhisan yacni dhan maxaa la yirahdaa waxbarashana ka dhisan dhan nidaami ahaanna u dhisan yacni isbitaallo kala duwan inay soo arkaan bulsho kala duwan inay la soo dhaqmaan sidaasaa rajaynayna marka inaan sameyno iyadana taas waa ku guda jirnaa
ma gartay jaamacadda baraatigada ardayda caafimaad ay siiso gabaran markii laga soo tago isbitaalada aad geyseen Ee, isbitaalada markii laga soo tago waxaa jiro maxaa la yirahdaa ardayda baraatika ah ku sameyno maxaa la yirahdaa een, jaamacadda dhexdeeda maxaa leenahay qol laab ah waxaa noo yaala microscopyadii haddii ay noqon lahayd in yacni loo sameeyo maxaa la yirahdaa stool analysis oo kale markii la sameynayo oo kale urine analysis oo kale markii la sameynayo oo kale yacni waxyaabahaas aan ku sameyno sidoo kale waxaa noo yaalo kale inaa markii aan sameynano kale malaria kale ilma- ilmaha markii la baarayo kale yacni waxyaabahii lagu sameyn lahaa een, maxaa kaloo la yiraahdaa waxyaabahii asaasiga u ahaa vital scienceoo kale markii la cabirayo maxaa la yidhi calaamadaha qofkan sida uu yahay marxaladiisa emergency qof u yimid oo kale markii waxa u qaban laheed oo kale waxyaabaha ugu horeeya oo kale basically yacni jaamacadda waxaasoo dhan way haysataa Een, sidoo kale waxay haysataa lab anatomy ah oo dhammaystiran oo ilmaha baraatikada ay ku qaataan markay qaadanayaan anatomy iyo physiology sidoo kale waxay heli karaan eh, waxyaabo kale oo ka duwan maxaa la yirahdaa eh, markii aan kala saarayn oo kale dhiigoo kale centrifugeski waxaasoo kale way noo yaalaan jaamacadda qaybta laabka way yaalaan sidoo kale waxaan heli karnaa maxaa la yirahdaa een, waxyaabihii dhiigi lagu cabirayo oo kale maxaa la yirahdaa blood grouping waxyaabihii lagu sameynayo oo kale waxyaabo badan marka ardayga markuu isbitaalka aadayo asigoo basically dhisan oo aqoon ahaana dhisan xirfad ahaana dhisan ah, waxaa u dirana isbitaaladii isbitaaladana taas waxay usii noqonaysaa marka inay kasii aqoon ka- kasii siyaadsadaan yacni baraagtiis badan ay kusii helaan yacni saasaa u sameynaa laakiin basically marka hore yacni jaamacadda kusoo dhisnaa ardayda
ma gartay ma jiraan wacyigelin caafimaad ay sameeyaan ardayda ee barata kuliyadda caafimaadka
Een, wacyigelinta way kala duwan tahay yacni wacyigelin way sameeyeen ardayda waxaa hadda ugu dambeysay maxaa la yirahdaa ay noo sameeyeen ardayda isbuuci naasnuujinta oo isbuuci maxaa la yidhahdaa kooda agost ilaa sideedda agost waxaa la yacni mm, waa week oo maxaa la yidhahdaa breast feeding loo sameeyo maamooyinka sidoo kale yacni wacyigelin kale waxay ka sameeyaan oo kale fatahaadihii kale markay dhaceen oo kale yacni cudurada waterborne disease cudurada ka dhasho oo kale biyaha oo kale fatahaadada oo kale ardayda yacni waxaa u dirnay tuulooyin nagu dhow aa u dirnay tuulooyinkaas waxay ka sameeyeen maxaa la yidhahdaa wacyigelinna way ka sameeyeen balaas waxay kale ka sameeyeen yacni caafimaad ahaan dadkii inay baaritaan u sameeyaan oo fudud kadibna waxyaabaha ay qabaan oo kale ay ka daaweeyaan daawooyinkii ay qaataan macnaha waxyaabo kastoo lagu cabiraayay wax kastoo lagu baarayna ay sameeyaan magaalka gudihiisana sidoo kale waa ka sameeyaan wacyigelinta iyo maxaa la yihahdaa iyo maxaa la yihahdaa i b s ka iyo oo campaigns-ka ah xerooyinka oo kale inay tagaan oo kale ardayda Een, tiimkan oo inta badan yacni i b s ka waxaa ah, dhuunduleela macnaha toos u quseeya tiimka maxaa layidhahdaa bulshada caafimaadka bartaan yacni kahortaga waxaa waaye aad uu muhiim su yahay haddaysan kahortag jirin caafimaad dara imaanayso soo marka maadaama ee public health ay baranayaan marka inay yacni dee diiradda saaraan iyagana ayaan ku dhiirigelinaa inay wacyigelin fiican sameeyaan si ay macnaha bulshada caafimaad fiican ay u hesho maadaama ay iyaga ka turjumayaan bulshada
iman kartay jaamacadda balkawaran hadafka ay ka leedahay horumarinta waxbarashada caafimaadka ku aadan
jaamacadda horumarinta caafimaadka ee ka leedaha waxaa waaye inaa horta arday taya leh yacni mustaqbalkana meel kasta meel alla meeshay tagaan wax ka goyn kara yacni ka shaqaysan kara maxaa layidhahda dhan oo maxaa layidhahdaa theory ah iyo dhan baratika ah intaba inay heli karaan oo macnaha ay ardayda inay macnaha mustaqbalka oo kale wax ay qabsan karaan oo kale ma- waxaa haddaba marxaladda ay ku jiraan waxaa lahaa yacni marxaladda high educationka waaye soo ardayga markuu beri oo soo qalin jibiyo maxaa loogu baahan yahay waxa ku- waxa ugu horey kusoo dhacaya waxaa waaye maxaa sameysaa so haddii in case yacni oo- oo fursado kale uu heli waayo xataa shaqsiyan inuu asiga qof isbixin karo inuu noqdo een, jaamacaddana macnaha markasta waxay u taagan tahay ardada inay tayeyso maxaa layihahdaa een, ee ka qayb qaadato maxaa layihahdaa mustaqbalkooda inay ifiso een, yacni waxyaabo kale programmi kale jaamacaddan ee dhanka caafimaadka inay kusoo siyaadiso markasta waxay u taagan tahay waxqabtirka baahida ee gobolkan iyo ardayda gobolkan ku noolba ee u qaban caafimaadka dhankeeda inaan ka haqabtirna haddii aad- ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa ardayda een, guud ahaan ee jaamacadda ee kuwa hadda ku jiro sanadka ugu dambeeya ee tababarka ku qaadanaya is- isbitaal goboleedka magaalada jowhar Een, ardayda gebi ahaan kuwa hadda ku jiro een, maxaa layihahdaa dhigana jaamacadda waxaa ugu baaqaynaa inay dadaalo fiican la yimaadaan ee, jaamacaddana ay ku fikiraan yacni maadaama hadda laga soo laabanayo fasaxii oo sanad dugsiyeedka ee bilaabanayo sanad dugsiyed cusub ardayda dadaal fara badan inay la yimaadaan sanadka hore sanadka fiican inay rajeeyaan yacni dadaalkeedana ay bixiyaan ardayda ugu dambeysa ee maam- oo macnaha n- ee baraatikada ku qaadanayaan ee isbitaal goboleedka ee degmada jowhar iyagana waxaa waaye waxay ku jiraan sanadkii ugu dambeysay waxaa loogu baahan yahay cilmi baaris inay sameeyaan cilmi baaristana yacni waqti dheer ay qaadanaysaa inay kusii fikiraan oo yacni cibaanaday s- dooran lahaayeen oo kale iyo cibaanada ay qaadan lahaayeen oo kale inay kasii fikiraan waqti badanna ay ku bixiyaan maadaama hadda maadooyin yar ay qaadanayaan semester kasii dambeeyana way kasii yaranayan maadooyinka een, only waxaa diiradda la saari doonaa maxaa la yihahdaa een, buugga qaabka ay u difaacan lahaayeen
guutaan dhegeystaalisan kusoo gabagabeynaya barnaamijka caafimaadka ad kala socotay raada heesna idii akhrinaysa anigoo xaliima haatan intaan ku kulmi doono nabad
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo